waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali shirka jabuuti horta dadku fekerka ay markii hore ka haysteen iyo kan hadda yani waxyaalaha meesha ka soo baxay ama principally shirarkanu sayba u bilowdeen anigu fekerkan ka qabo markaan xaqiijiyo xilligii burburkii la gaadhay oo ay ka ay lagaga dhawaaqay gool isutaaga somaliland gobolada waqooyi gobolka waqooyi galbeed wadaxaajoodkii ugu horreeyey waxa bilaabay dowladdii sheekh shariif baan u malaynayaa ilaa iyo tii wiigii ayaanti dhaweyd dhacday anigu fekerkan ka qabaa wuxuu yahay arrimahaas inay mar walba waddo qaldan ku socdeen oo wadahadalku maadaama shanta gobol ee somaliland la oran jiray somaliland protectorate waddan meeshii gobolladii la oran jiray saddex gobol oo ka midihii ay soomaaliya midnimadeeda ay aaminsan yihiin laba gobolna ay yihiin dadka wata magaca somaliland ee waddanka inuu kala go'o isla markaaba wadahadalladu ay ku bilowdeen xilligii sheekh shariif iyo ilaa xilligan hadda la joogo ay waddo qaldan sida aragtidayda ku socdaan oo ah in waddo qaldan laga bilaabay wadahadalka oo ah in la la ignoor gareeyey ama la aan wax muhiimada la siin saddexdii gobol ee soomaaliya unitigeeda aaminsanaa marka aniga ma filayo inta oo waddadaa qaldan wax ku socdaan in somalilan iyo maamulka hargeysa inuu yacni tanaasul soomaaliya isugu timaado inuu muujinayo maadaama ay dowladdii soomaaliya ay waddo qaldan wax ku waddo oo wadahadalkii ay ku waddo waa garta doctor cabdiraxmaan xasan waa mahadsan tahay adiga iyo ragga kale maasha fadhiya anigu siyaasad ahaan kama eegayo waxaan ka eegayaa sida wadahadalkan lafsiriisa waxa weeyaan waa weeyaan wax walbana waa lagu xalliyaa wadahadal baa lagu xalliyaa wadahadaladani maaha mid hadda soo bilowday maaha mid soo socdu ahaa sida saaxiibkaygiga horreeyey sheegay mar walboo la wada hadlana waxa weeyaan kalsoonida ayaa dhismaysa maxaan ku rahdaa cidda wada hadlaysa yaa wada hadlaya hadday su-aashaasu tahay waxa weeye waxaan qabaa marka hore inay institutionska markaa ma garanaysaa dowlad goboleed ha lagu sheego ama dowladda dhexe ha noqoto waxa weeyaan waa institutionkaas cidda madaxda ka ah ama hogaaminaysa inay wada hadlaan weeye marka hoos loo hoos in loo soo dhaadhacaa goor dambe way imaan doontaa laakiin waxaan aaminsanahay cidda meesha ka talisa maamulkeeda markaa haysa inay wada fadhiistaan weeye marka taa waxaan u arkaa aniga positive dhinac wanaagsan baan u arkaa kalsoonidii bay dhisaysaa dadkuna waxay u waxaa loo turjuntay qaarkood goosasho iyo waxaa goosasho iyo waxaa lislamaba gaarin waxa weeye waxyaabaha ka horeeya oo u gogol xaarayo in dulucda la gaaro weeyaan marka waxaan u arkaa wax tallaabo hore u socda waxaana adkayn lahaa in la adkeeyo la joogteeyo wadahadallada iyo saarka noocan oo kale waa garta waa garta waa mahadsan tahay maxamed ibraahim
waa mahadsantiin horta aniga aragti ka duwan baan qabaa aniga sababta waxaa weeye arrintan waxaan u arkaa si kale aniga waxay igu muuqataa sida soo socota soomaaliya iyo somaliland inay kala go-aan iyo inay isku soo noqdaan yani ma ahaba aniga arrin aad u dhib badan iguma muuqato macnihii waxaa fiican marka mashaakil laga hadlayo in la yidhahdo horta waa maxay mushkilada nafteeda waa maxay dhibka muxuu yahay se xal laga keenaa haddii arrintan laisku haystay tahay isku soo noqosho soomaaliya iyo somaliland isku soo noqoto ama ay kala tagaan wax hadda ka hor dhacay mataamise waa wax aan weligeed adduunka ka dhicin oo cusub wey waxan waa wax dhacay oo wadamo badan bay dhifun soo maray su-aasha marka aniga aan weydiinayo hogaanka soomaaliya iyo somalilandba waxaa weye ma darsi laga qaato wadamadii kale ee dhibkan soo maray iyo siday ku kala baxeen maxaa looga dhigayaa arrintan arrin aan weligeed dhicin oo cusub tan kale maxaaba waktiba loogu dhimanayaa waxaan hadda labada wadan baa ugu welmaanaya haddaan laba wadan hataa ka dhignoo dhan soomaaliya somaliland laba wadan kala duwan howshan ma lahaba howsha hadda aniga priority uma la arkabo waayo dhibaatooyinka weyn baa labadaba haysta marka waxaan kusoo koobaya warkayga oo ninkaga duwanaya maba arkaba labada maamulba waxay focuska arrintan u saaraan laakiin haddii wada hadlayo wada hadal ma xumo laakiin wada hadal wuxuu soo socday dhowr iyo labaatan sana ka badan marka waxaan ku talin lahaa aniga in la yidhaahdo maxaa laga baran karaa wadamadii hore kala go-ay ama kosoba ha ahaato ama south sudan ha ahaato ama eritrea ha ahaato wadooyinkii mareen maalamara maxaaba maxaaba sheekadan looga dhigaya marwalba sheeko very complicated tan kale waxaan rabaa keliya inaan ku daro aniga aad baan u xushoonayaa in arrintii la rabay in laga hadlaba maana waxyaalo kaleba lagu mashquulayba sidee loo qeybsadaa waxyaalo gudaha ina siiyaan wax laga hasheego wey hadda maxaa inaan arrimaha galan laakiin waa gartay mahad warsame Een, aniga waxaan isleeyahay fikirka xasan waxaan u dhawahay ninka la yidhaha maxamed hasan ibrahim maxamed horta in la wada hadlo arrin fiican weeye waa soo dhaweynaya dowladda een, federaalka iyo dowladda so- maamulka soomaaliya inay wada hadlaan laakiin waxaa dhaba loo baahan yahay sida hawshan ay meel u dhacdaba inay tahay in wadahadalka meesha rasmiga ah laga hadlo ah arrintan een, een, muxuu ahaa soomaaliya waa kala go-aysa ah in laga wada hadlaba laakiin somalilan een, lagu ma aragtay een- een maaragtay lo- la- la fahansiiyo dad waxaa jira reer somalilan oon go-itaankii rabin oo oo maaragtay qaba in unitiga waddanka uu yahay xataa gobollada een, hargeysa iyo kasoo jeeda burca iyo oo soo oo hadda jooga maaragtay xamar ama ama adduunka jooga ama gudaha joogaba oo aaminsan in waddankan dad dadkan dad yar inay yihiin soomaalidu dhanba inaan la kala jarin aaminsan laakiin waxaan u malaysaa in arrintaa ay aamusiyeen een, maamulka somalilan ka jira mar walba aysan ogoleen cid fikirkaa fikir ka duwan qaba marka haddii hadda lagu soo dhowaado boontiga saxda ah okay aan ka hadalno kala go'a laakiin wadadee loo maraayo soo hadda maxamed yidhi wadadee loo maraayo in laga wada hadlo oo la yidhaahdo dee borseeska adduunka su u maro suudaan hadda markay go'aysa koonfurta borsees baa la maray dadka aaminsanaya dadka aaminsanaya in doodii la galo scotland waa ogin maalidhood wixii u k ka dhacay in dadka marka arrintan hadda cabdidheere ka hadlay oo ah gobollada een, aan- aan majoritigu aan aaminsanayn kala go'a iyo waxaa opportunity helaya markaa iyo iyo iyo xataa dadka degan gobollada aaminsan fikirka kala goynta ah waxaa laga yaabaa fikirka inuu dhammaado markii dadka afti laga qaado inuu istaago arrinta in lagu soo dhawaadaan jeclaan lahaa somalilan maamulkeedana way ku qasbanaanayaan in la yidhaahdo fura iridda aad dhahaysaan cid kale kama hadli kartaan ahayn waa gartay annaga intiina go'itaanka raadinaysa waa gartay eh, tan waxaan ku bilaabayaa doctor eh, cabdiraxmaan een, ma la dhihi karaa beesha caalamka eh, b- nidaamkan iyo kulankanba dabada ka riixaysa ee soomaalida ka dhab ma ahayn dhinacay doonaan baa ka yimaadeen Ah, sax weeye sax weeyaan eh, beesha caalamka cadaadis ma marna Eh, shirarkii ka horreeyey kana saasoo kulu ahaa shirarkani ma aha mid ku yimid eh, eh, eh, m- eh, muqdisho iyo hargeysa waxa weeyaan waa eh, pressure ka baxsan weeyaan marka fiirisid kii istanbul ka dhacay iyo kii kaleo kasii horreeyey intaba wuxuu ahaa pressure eh, eh, international playerska ay rabaan arrintan in quick fix kabacdina eh, markaa loo gudo marka waxaan taa daliil u ah hadda muddo asbuuc gudaheeda ayaa muqdisho waxaan maqalnay hal mar baan waxaanu maga- maqalnay in jabuuti lagu shiraayo wax haba yaraatee oo dowladda soomaaliya initiate garafisnay ma aha wax somalilan initiate garafisnay ma aha waa wax rajinka iyo iyo iyo international community ay ay gacan xoog leh kula ha jabuutina waa mediator waaye waa breaker waaye waa gartay cabdidheere soona gaagaabiya cabdidheere
Een, walaal een, waxa weeyaan horta waxyaalo badan marka historigeeda si saxa looga hadlo ayaa waxa dhimanaysa in fahamku yimaado anigu hadda waxaan ahay dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi xilligii isticmaarkii labadii gobol oo xornimada qaatay oo for example waqooyi een, een, italia colonial iyo kuwan mare een, ingiriisku intuu gumaysan jiray meeshii maamulkii somalilan een, ma uu jirin sidii talyaanigii maamul looga tegey oo u dhaxeeyay maamulkii soomaaliya iyo iyo iyo iyo iyo ingiriiska maamul u dhaxeeya ma uu jirin kabacdi dalkii hadduu burburay hal qolo ayaa wadankii nominate ku sameeyey adduunkuna ku taageeray Een, maxaan ku idhaahdaa ilaa haddana waxaad moodaa een, wadahadalku inuu ku socdo waddo qaldan Waa sidaan gartay.
markii horeba u sheegay waa gartay waddadaa qaldan oo ah in inta laga gelayo wadahadalka soomaaliya iyo somalilan ma aha laba dal oo wada hadli kara ma aha waa gartay waxa weeyaan dad wax tabanaya in la qanciyo iyo waddanka unitigiisa in dowladdu raadiso Eh, maxamed ibraahimna waa siinayaa Eh, si deg degaa loo soo qabanqaabiyey sidii hadda eh, doctor cabdiraxmaan uu sheegay yaa bahashan dabada ka waday ma maraykankaa dangooniya watay ma ma etoobiya aniga meeshaan taagnaya waxaa weeye arrintan soomaaliya iyo somalilan muqdishona ma jooga maamul xal keeni kara hargeysana ma joogaan dad xal keeni kara aniga ceeb weyn oo soomaaliya qof walboo soomaaliya sheegtay soo gaartay ayay ii tahay maanta in laba maamuloo soomaaliya nin maraykana nin ethiobiana nin jabuutina isu keenaan meeshaasaan taagnay aniga waana maadsantahay waa gartay eh, mahad warsame maraykanka arrintan riixaya oo arrinta jeenana isagoo jeena ka cararaya soomaaliya inuu united gareer raadinaya een, ayay- ayay ayay- ayay ila muuqataa soomaalida wax ka- wax ka timi ma aha sababto ah muuse markuu hadda hadlay ku laabtay hargeysa wuxuu yidhi madaxweynaha somaliland annagu dhaqaalihii baa rabnay in naloo furo iyo iyo mashaariicdeennii xataa waxa mooyaan arrinta arrinta goosashada inuusan micno badan is- u sameynin hadalkiisa waa gartay tan ugu dambaysa marka maxamed ibraahimna waa ku bilaabayaa eh, markaad fiirisid qodobada ka soo baxay eh, miyaysan u muuqan inay ahayd oo keliya in wejiga la qarsanayo laakiin meesha lagu soo guuldarrayso lagu soo kala tegey laakiin la reemagaaleeyey guddi baa loo saarayaa iyo markii la yidhi guddiyo dambe reer magaalayaa xataa ereyga ku habboon maaha aniga waxay u muuqataa disaster inay ahayd oo aanan laga hadli karinba in maanta laba management ama laba een, maamul oo soomaaliya inta lasu keeno qofkii raba hasu keeno inuu yidhaahdo wada hadlo oo hadalkana kusoo dhammaado waxyaalaha ummadda een la siisoon toogsanno seen u qaybsannaa am ashamed soomaaliya oo dhan aad baa kasoo gaartay arrintada waa gartay waxaan siinayaa cabdidheere maxaad isleedahay seeba ku dhammaaday walaal waxa weeyaan een, sidaa hadda ragga u badinayo wuxuu ahaa waxaan waxaynu inagu ku baraarugnay wax dad kale watay oo aan soomaalidu laba arrimoodba waa ka eegi kartaa kow qorshaha meesha waxa lala yimi oo labada dhinacba somaliland hadday tahay iyo dowladda soomaaliya hadday tahay wax qorsho ahoo meesha lala yimi oo dadka soomaaliyeed u cuntamaa meesha kamay muuqan een, tan labaad waxa weeyaan waa tuhun dadkoo dhammi wada qabo inay macnaha yacni waxyaalahan ujeedo kasta ha laga lahaadee in gacmo shisheeye waxan ay riixayeen oo sidaa hadda mahad uga sanqadhiyey oo kale een, maraykanka iyo qaabab istaraatijiyad ka socota geeska africa oo maxaanku idhahdaaye een, macnaha iq- iqtisaadi wo- een, een, een, macnaha xarbal iqtisaadi ama waxaan adduunka hadda een, ka socda economy warkaas inuu Right.
dalka ku hayay oo waa gartay wada isriixayay ay ahayd sheekadaasi saasay u dhowdahay waa garta doctor cabdiraxmaan see u aragtaa markaad fiirsid qodobada ma lagu soo guuldarraysto meesha waa la qarqarinaya mise waxbaa kasoo baxaad isleedahay maya eh, waxaan qabaa inaan lagu guuldaraysanin waxaan qabaa in eh, eh, arrintan soomaalida dadka soomaalida inta badan maskaxda ay ku hayaan oo ah kala goosashada immediately it's not quick fix waa step by step oo taxadir ay u baahan tahay arrintan Eh, maxaan ku rahdaa qodobada ka soo baxay ee dhisaya waxa la yidhahda confidencega ah waxaan qabaa in uu- inuu maaragtay step by step ay tahay arrintan aanan deg deg ahayn wax ku lagu fikiraan karay deg degna aan ahayn waxa ka soo baxay waxa weeye wax eh, dhisaya moralka iyo iyo confidencega dhisaya weeye humanitarianka iyo in heshiisyadii hore la galay ee ee- ee maaragtay la fuliyo ee, dibna laisugu yimaado oo sub committeega ay is arkaan every Right.
second week marka waxaan u arkaa inuusan fashil ahayn oo ay tahay arrin eh, wanaagsan oo taxadir ah weli waa gartay eh, mahad warsame xasan waa anigu waxaan la qabaa cabdiraxmaan een, fikirka dadka soomaalida horta inaan wada hadalno oo soo dhowaano damoor aan wada hadalno damoor aan soo dhaawaano soomaaliyana arrimaheeda laguma xallin karo ama goosasho ahaato ama hadda kuwa wada jooga dowlad goboleedyada iyo dowlad federaalka ahaato in la wada hadlo tuula hadday wax ka jiraan soomaaliya tuulada waa inay dadka jooga wada hadlaan halka soomaali u yaalla aan ahayn hal xooga iyo hal qasaba iyo hal hal maarata anaa iriya ma socon karo waddankan waddankan dadkiisu waa kala daadsan yihiin in laisu doono oo la wada hadlo ayaa fiican shirkan waxaan u arkaa inuu at least wada hadalkii dib u bilaabay wixii la saxayana mustaqbalka insha alla la sixi doono waa gartay aad baa u mahadsan tihiin kuwaasina waxay ahaayeen doctor cabdiraxmaan cali eh, cabdi axmed oo cabdidheere loo yaqaano mahad warsame iyo maxamed ibraahim aad baa u mahadsan tihiin
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho